الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد waxaynu halkan in sha allahu tacaala kaga hadli doonaa macaalim manhaji ahli الsunati wاljamaca fi اlasmaai wاlaxkaam tilmaamo guud oo uu leeyahay manhajka ahlu sunnaha raximahum اllahu tacaala ee ku saabsan masaa'ilka alasmaa wاlaxkaam ama masaa'il اlxukmi cala اnnaas dadka xukunka ay leeyihiin iyo asmaada ay qaadanayaan asmaada sharcigu yaqaan ee qofku intuu adduunka joogo qaadanayo iyo axkaamta asmaada ka ratimaysa ee aakharo mus muslim mu'min kaafir munaafiq iyo wixii la mida baabka macaalimta manhajka ahlu sunnaha ee ku saabsan ayaynu in sha allahu tacaala darsigan wax kaga tilmaami doonaa maxaynu uga hadlaynaa arrintan oo usoo qaadaynaa waxaynu uga hadlaynaa oo usoo qaadaynaa iyada oo runtii masaladani waadix ku tahay kutubta iyo mutuunta iyo mukhtasaraadka ahli sunna waljamaca raximahum ullahu tacaala ay ictiqaadka ka qoreen ama ka sanifeen iyadoo masaladani waadix ku tahay haddana runtii waxaa la arki karaa baabkaas dad badan inuu qumuud kaga jiro sababay takhabud badan inuu ku dhaco oo ay marna dhinaca irjaaga u gudbaan marna dhinaca khuruujka iyo alguluw fi lwaciid ay u gudbaan oo aan baabkaasi waadix u ahayn ama u fadhiyin aada iyo aad ayaa marka loogu baahan yahay runtii in la iftiimiyo muctaqadka manhajka ahlu sunnaha ee arrintaa ku saabsan oo lasoo ururiyo masaladanna insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa qawaacidda ugu muhiimsan ee baabkaa ku saabsan ee la xidhiidha manhajka ahlu sunnaha inaynu insha allahu tacaala soo bandhigno waxaa kaloo keenaya masaladan in laga hadlo iyo masaa'ilka la xidhiidha khilaafka baabkan ka dhashay al asmaa waalaxkaam waa khilaafkii ugu horeeyey ee caqadi ah ee ummatu moxamed soo dhexgala weliba wuxuu khilaafkaasi soo bilowday iyada oo saxaabadii in badan oo ka midihi ay nool yihiin waana ka sababay khawaarijtu inay soo baxaan intay dadkii xukumkii la siin lahaa ama ay qaadan lahaayeen iyo asmaad ay qaadan lahaayeen quluwi ku sameeyeen oo nusuusta ku soo aroortay waciidka ay ku xadgudbeen ayay axkaamtii ahlu kufrigu lahaayeen bay muslimiintii ku dabaqeen iyadoo weliba ay saxaabadii ka mid yihiin ilaahay uu taskiyeeyey ee qur-aanka ku ammaanay والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وإله يجي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأرنكو ذكي لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه dadkaas nusuus badan oo qur-aanka iyo sunnadaba ka mid ee ay taskiyeysay oo iimaankooda ka maraq kacday marka uu ilaahay lahaa subxaanahu watacaala facalima maa fii quluubihim ayay kufri siiyeen oo gaalnimo ku xukumeen gulowga ay arrintaa ku galeen darteed marka masale fudud ma aha nabiguna sala allahu alayh waalihi wasalam aada buu bidcada noocaasa ee khuruujka ama khawaarijta waagii dambe loo bixiyey uga sii digay sida sheekh alislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala uu sheegayna axaadiista ka hadlaysa daa'ifadaa iyo firqadaas way ka asaxday buu yihi akara min casharati awjuh taasoo ku tusinaysa nabigu sala allahu alayh waali wasalam inuu aada uga sii digay khatartaa ummaddiisa kusoo socota uuna ka warramay inay soo bixi doonaan dad noocaasa oo daahirkoodu salaax yahay oo wanaag ka muuqda oo cibaadaysanaya oo qur-aanka akhriyaya laakiin ibtiladoodu ay tahay inay quluwi ku sameeyeen baabka al asmaa waalaxkaam oo dadkii mu'miniinta ahaa ee muslimiinta ahaa ee muwaalaadkooda uu waajib ahaa bay kufri siiyeen oo la dagaalameen oo dhiigoodii xalaashadeen oo fasaad badan bay geysteen marka inaan arrintaas la fududaysan karin ayaa marka arrinkani ina tusinaya oo loo baahan yahay mar walba axkaamta la xidhiidha baabkaas in si fiican runtii loo bayaaniyo dalabatulcilmiguna ay bayaansadaan oo dadka ahlucilmiga ay ka faa'iidaystaan ee aysan hawadooda ku soconin oo qofka waxay rabaan ayna ku tilmaamin kay rabaanna ayna jannada gelin kay rabaanna ayna naarta gelin kay rabaan aysan dhigin dhiiggiisu waa bannaan yahay ka kale waxa weeye masaa'ilka noocaasoo kale tahay waxay u baahan yihiin in si fiican runtii loo darso oo loo iftiimiyo si looga badbaado in lagu dhaco godadkii ay ku dhaceen dawaa'iftii ahlu ahwaaga ahaa ee ahlu dalaalka ahaa ee khawaarijtaasi ugu horreeyeen ay ku xadgudbay baabkaas sidoo kale waxyaabaha runtii keenaya in baabkan si fiican looga hadlo oo aada loo iftiimiyo waxaa ka mid a baabkan alasmaa waalaxkaam ama alxukma cala annaas wuxuu ku tacalluqaa oo la xidhiidhaa masaa'ilka alwacdi waalwaciid fi daari alaakhira oo laqabka la siiyo ama wasfiga ama magaca uu qofkii qaato jazaa u munaasiba oo aakhara ah ayaa jira haddii uu mu'min yahay jazaa u munaasiba iyo xukun u munaasibaa jira haddii uu kaafir yahay sidaa si leeg hadduu munaafiq yahay ilaa aakhiri marka waa wax baabkan uu ku xidhan yahay oo la xidhiidha masaa'ilkii alwacdi waalwaciid fi daari alaakhira isaga ayaa lagu xidhayaa baabkan ama qofka xukunka la siiyo ama magaca sharciga ee uu qaato ayaa muwaalaadka iyo mucaadaadka ku xidhanyihin de hadduu gaal yahayna gaalkii tajibu mucaadaatuhu hadduu mu'min yahayna tajibu muwaalaatuhu fa ikhwaanukum fi ddiin sida ilaahi subxana wa tacaala uu yidhi baabkanay ku xidhan tahay marka masaa'ilka arrimaha la xidhiidha kolba qofku magaca uu qaato hadduu mu'min yahay muslim yahayna dee muwaalaadkiisaa waajibaysa hadduu kaafir ama ahlu riddo yahayna ama munaafiq yahayna mucaadaadkiisa iyo in la colaadiya ayaa iyada lafteeda waajibaysa marka inaysan fududayn bay marka arrintaasi ina tusinaysaa arrinta wacdiga iyo waciidka aakharo ay ku xidhan tahay ee ay ku xidhan tahay muwaalaadka iyo mucaadaadka iyo qofka muslimka ah ama kaafirka mawqifkaad ka qaadan lahayd wax fudud ma aha sidoo kale waxaa la xidhiidha baabkan qofkii in la dilo iyo in la nabadgeliyo baabkana iyada lafteedu ku xidhan tahay markii gaal iyo islaam loo dirirayo qofku hadduu gaal yahay oo dhinaca gaalada jiro ama wasfigaa uu leeyahay ama magaca uu leeyahay gaalnimada ah dee wuxuu noqonayaa qof dhiiggiisu bannaan yahay oo uu hadur yahay oo lala dagaalamayo markii qoladiisu ay xarbiyin yihiin ama kuwa aan sharcigu cismo siinin dhiigooda markii uu yahay oo ama ahludimihii uusan ahayn ama musta'man ahayn ama mucaahad uusan ahayn ee gaalo jinsigeeda dagaal naga dhexeeya markuu yahay oo sidaa la xukumo oo uu wasfiga ah inuu gaal qoladaa ka mida yahay dee dilkiisaa bannaanaanaya markii uu wasfiga kale ama magaca kale ee muslim ama mu'mina qaatana hadduu rabo markaaba ha soo islaame eh isaga laftiisa dhiiggiisa in la badbaadiyaa ka dhalanaysa waa arrin marka jawhari ah oo dhinaca ictiqaadka runtii masale asala weeye oo in waxa ku soo arooray baabkaa si fiican loo ogyahay loo baahan yahay wey maxaa yeelay khaladka arrintaa ku saabsanee lagu khaldamo waxaa ka dhalanaysa dadkii ilaahay subxaana wa tacaala ee uu abuurtay ee isagu meeshuu geynaya uu yaqaano janno iyo naar inaad adigu isu taagto oo dadka aad qaarna tigirhka naarta siiso qaarna tigirhka jannada aad siiso adoo waxa aad ku dhisayso wax cilmi ku dhisan aynan ahayn oo hawadaada ay tahay sidoo kale qaar ay ahayd in la soo dhawaysto oo muwaalaad iyo weli laga dhigto baad colaadinaysaayoo goynaysaayoo fogaynaysa ama haddii kale oo cakiska ay tahayna kuwa gaalo ahaayo in la colaadiyo ay ahayd baad soo dhawaysanaysa dad ay ahayd dhiigooda in la badbaadiyo ayaad dhiigooda bannaysanaysa ama kuwa dhiigoodu uu bannaanaa ayaa waxaad odhanaysaa dhiigoodu ma bannaana iyo wixii lamid a axkaam isdaba marsan ayaa meeshii ka dhalanaysa inxiraafka runtii masaladan gala ee dadka khaladka meeshan ka galana la mid maaha abwaabta kale ee ictiqaadka qaar badan oo ka mida oo inta badan qofku wuxuu isagu aaminaya uuna wax isagu uu aaminaya oo aan ficil ka dhalanayn cilmi ahaan buu waxaa iyo sidaa iyo sidaasuu aaminaya marka khaladkiisu waxa weeye inuu wax khalada isagu aaminay oo naftiisa uu dhibaya bay noqonaysa laakiin axkaamta baabkan ku saabsan ee lagu khaldama ama inxiraafka halkan ka yimaada qofkii ahlu bidcaha ahaa ama ahlu ahwaaga ahaa ama munxarifka keliya kuma koobna ee tasawuraadka halkan la xiidha ee khaldami khaldani waxay keenayaan afcaal khaldan oo kaley dhalinayaan oo sida khawaarijtuba ay yeeleen waxay keenaysaa qofkii markuu dadkii muslimiinta ahaa gaalnimo ka aamino inuu la dagaalamo oo dhiiggoodii daadiyo oo xurumaadkoodii ku xadgudbo oo cirdigoodii bannaysto iyo wixii la mida nabiguna sala allahu calayh waalihi wasalam dadka baabkaa ku xadgudbay ee khawaarijta ahaa ee qulaada ahaa xadiidta ka asaxday ee sugan waxaa ka mid ah inuu ku sifeeyey yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alawthaan dadkaasi dadka muslimiinta ah ee ahlu islaamka ahna way dilayaan asal ahaanna in la badbaadiye yahay oo ay cismo helaan dadka mu'miniinta ah ahlul awtaankiina way iska daynayaan oo way nabadgelinayaan kuwii iyagu ahayd in lala jihaado na way badbaadinayaan kuwii ay ahayd inaan lagu jihaadin oo aan maxalu jihaadka ahayn oo in la badbaadiye ay ahayd oo muslimiinta ahaana ma badbaadinayaan oo way ku xadgudbayaan marka waa caqiido ficil ka dhalanaya weeyaan caqiidada noocan ah haddii ay sidii saxnayd tahay oo qofku uu aaminsan yahayna dee ficil wanaagsan baa ka dhalanaya oo saa'ib oo sharciga waafaqsan haddii kale oo si guracan oo khaldan ay qofka ugu qalluucsantana afcaal khaldan baa ka dhalanaysa oo keenaysa sidaa nabiguba tilmaamay sala allahu alayh waali wasalam inuu halbeeg khaldan wax ku miiso oo dadkii muslimka ahaana dhiigoodii bannaysto kuwii gaalada ahaana uu nabadgeliyo o iska daayo shubuhaad kale iyo waxyaalo kale iyo koluu yidhaahdo waa waa waxa weeye waa musta'miniin iyo bahalkiiyo wax la mida isagu uu jid u bixiyo mu'miniintiina waxa weeye intuu iimaankii ka salbiyo u diido iyo islaamnimadii inuu dhiigooda bannaystaa ka imanaysa marka runtii masale fudud ma aha in la yaryaraysto oo la sahashadana ma aha mabaaxifta ku saabsan baabkan masaa'il alasmaa walaxkaam ama masaa'il alxukmi cala annaas waa masaa'il marka aan fududayn oo loo baahan yahay in cilmi dhammaystiran loo leeyahay oo waafaqsan manhajka ahlu sunnaha raximahum allahu tacaala waxyaabaha keenaya arrintan lafteeda inaynu ka hadalno oo runtii aada loo bayaaniyo oo meel walba laga iftiimiyo marka laga yimaado inay ka mid tahay mabaaxifta caqadiga ahee dalabatulcilmiga iyo dadka muslimiintii loo baahan yahay inay mar walba ogaadaan oo ay sidii saxda ahayd aaminaan waxaa jira daahirada alguluwu fi alasmaa'i waalaxkaam in lagu xadgudbo masaa'ilka baabka ee la xidhiidha alasmaa waalaxkaam waa daahiro jirta weeyaan oo dhulkeenna ka jirta oo madaahir iyo magacyo kala duwanba leh waxaa taqaanaan oo aynu ognahay niman la yidhaahdo takfiir oo gebigooduba bulshada muslimkaa ka aaminsan ee soomaaliyeed ee soomaaliya degan iyo inta badanba shucuubta caalam islaami waxaan iyaga fikradooda ku qanacsanayn ka aaminsan inay gaalo yihiin oo ula macaamilaya sidii gaaladii oo aaminsan aakharana sida gaaladii in loola macaamili doono oo ay naar sidaa ku galayaan oo ay ahlu ishraak yihiin oo weliba ay naarta ku waarayaan arrinkaasi marka waa arrin dad faafinayaan oo ka shaqaynayaan oo caqiidaysan yihiin oo rumaysan yihiin waxaa loo baahan yahay marka in iyaga laf iyaga laftoodiina bidcada noocaasoo kaleeta a looga yeedho oo laga zuuliyo shubuhaadka noocaasa dadkiina inay ka gaashaantaan oo ay cilmi ku gaashaantaan oo shubuhaadka noocaasa inayna u nuglaanin darteed ay masaa'ilka noocana si wanaagsan oo waafiah wax uga bartaan oo u ogaadaan sidoo kale waxaa soo baxay dawaa'if kale iyaguna oo sida daahirka ah aan sidooda u muujisanaynin dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed jumlatan inay u gaalaysiinayaan oo aan odhanaynin giddigood waa wada gaalo laakiin qof alla qofkii ay u baahdaan bay gaalaysiinayaan oo dilayaan sababka markaa ay ugu baahdeen ama iyagu dhib ku hayaa ama fikirkoodu ka soo horjeedaa ama say dooniba ha ahaato riddaa lagu xukumaya dad badan oo muslimiina oo meelay ku ridoobeen aan la ogeyn waa la dilaya oo dhiigoodii baa la bannaysanaya culimadii iyo caamadii intiiba sidaasaa loola dhaqmaya shubuhaad badan oo aan yarayn oo kuwa takfiirku adeegsanayaan iyo wixii la mid oo baabkan la xidhiidha ayaa la keenaya nusuustii baabkaa ku soo aroortay ee gaalada iyo wixii la halmaala iyo ahlu nifaaqa iyo khusaysay ayaa dadkii muslimiinta ahaa ee ahlu salaax ahaa ee wanaagga lagu yaqaanay ayaa la dul saarayaa oo markaasaa waxaa la odhanayaa waxay nusuustaasi ka hadlaysaa hebel iyo hebel la yaqaan oo muslimiin ama hadday rabaan ducaadii iyo culimadii la yaqaanay ahaa markaasaa dabadeedna sidaa dhallinyarada lagu cabaynaya oo lagu brograaminaya oo dhiiggii dadkana lagu bannaysanaya oo ummaddii muslimka ahaa lagu laynaya oo lagu gumaadaya iyagoo waxay geysteen iyo wax dhibo ay keeneen ayna jirin quluwiga marka ama ku-xadgudubka lagu xadgudbo baabkan ama jahliga jaahil laga noqdo manhajka ahlu sunnaha ee mabaaxiftan ku saabsan wuxuu runtii sahlayaa shuruur badan shuruur badan inay sii faafto oo dhib badani sii dhaco oo dhiig badani daato oo khalqi badani halaagsamo ayay sahlaysaa sidaa aawadeed waxaa laga rabaa runtii dadka dalabatilcilmiga ah iyo dadka cilmiga leh wax kala garanaya inay dadka wax u bayaaniyaan gaar ahaan masaa'ilkan mar walba ahlu sunnaha waxaa caadadooda iyo dhaqankoodu ahaan jiray raximahum allahu tacaala masaa'ilka inxiraafku ka soo kordho xoog bay saari jireen waxaa laga yaabaa inaad aragto musanafaad gaarahoo masaa'il gaara ay ka qoreen sida masaa'il khalqi lqur'aan iyo wixii la mida maantana runtii waxaa la dhihi karaa masaa'ilka sida fiican loo baahan yahay in xoog loo saaro masaa'ilkan iyo mabaaxiftan ayaa ka mida alasmaa walaxkaam ama masaa'il alxukmi cala annaas oo qof weliba gacan togleeyey oo sida la raba laga yeelay oo xurumaad badan lagu bannaystay dadka ka hadlayaana runtii in badan oo ka mid a aynan cilmi weyn ama aqoon weyn u lahayn waa dhici kartaa jus-iyaadka qaar inay wuxuun waxa weeyaan ka sheegaan oo ay ama shubahaad ahaan u adeegsadaan laakiin waxaa la dhihi karaa runtii dad badan oo baabkaa maanta gacan togleynaya oo hawadooda si waafaqsan dadka u xukumaya wax badan oo badan waxaa ka kala dhiman manduumada ama macaalimta manhajka ahlu sunnaha ee baabka ku saabsan shaygana haddii aan la wada qaadan oo qaybo keliya laga googoosto dhib weyn baa ka imanaya waxaa la doonayaa sida nusuustaba la rabo in nusuusta hal baab kusoo wada aroortay dhammaanteed la wada camalgeliyo oo loo wada fahmo oo xukun mucayana looga wada faa'iidaysto oo ay ceeb u tahay cinda ahli sunnati waljamaca in nusuusta darafna la qaato darafna la yska daayo ayaa sidan ay tahay baabkan masaa'ilka la xidhiidha iyana manhajka ahlu sunnaha raximahum llahu tacaala ee baabkan la xidhiidha waxaa la doonayaa sida uu yahay in loo wada qaato maxaa yeelay wuu iskamilayaa wuu isdhammaystiraya oo wuu iswada iftiiminaya haddii laakiin loola dhaqmo nooca ah qofku inta uu rabo oo hawadiisa waafaqsan inuu goosto oo nusuusta ka googoosto oo aqwaasha culimmada ka googoosto dee markaa diin qariibahoo qalaad ayuu qofku samaysanayaa oo aan diintii saxda ahayn aakharana sidaa laguma badbaado adduunka haddaa rabto adigu isku qanici oo isugu sheekee oo gruubkaaga iyo kooxdaada iyo saaxiibadaada ka dhaadhici haddaa doontid laakiin aakhara ku bixin mayso ku badbaadi maysid waxaan saxnayn adduunka dhibkii aad ku geysato waxaa adugu aad samaysatayna dee aakharay kaaga horeeyaan oo waxaad ku badbaadayso aniga saasay ila ahayd si lagaa yeelaya ma ah waxay ahayd waxaan haddaadan garanaynin inaad dadka garanaya ka faa'iidaysatid oo cilmiga aad dalabtid oo baratid haddaad garanaysana dee inaad ku camalfashay ahayd laakiin inaad hawadaada si waafaqsan damacdid inaad muxuu ahaa nusuustii ahlu cilmiga iyo ahlu sunnaha iyo nusuustii kitaabka iyo sunnadaba si hawadaada u eg inaad u qalloociso waxa weeye runtii wax lagu badbaadaya ma aha aakhriya adduunbana waa lagu halaagsamayaa marka masaa arrimaha iyo kuwo kaleba runtii waxay keenayaan in aada iyo aada baabkan aqoon loogu yeesho oo dadku ay si fiican oo mug leh ay u darsaan runtiina wax hadda cusub oo aan soo kordhinayna ma jire waxaynu un soo naqlinaynaa oo soo minguurinaynaa wixii ahlu sunnuhu ay ka yidhaahdeen raximahum ullahu tacaala baabkaas ee kutubtooda iyo mutuuntooda wada macruufkaa ku taallay masalada ugu horraysa ama maclamka ugu horreeya ee aynu ku tilmaamayno manhajka ahlu sunnaha ee la xidhiidha baabkaas waxa weeye ahlu sunnuhu raximahum ullahu tacaala baabkaas waxay wasat u yihiin oo u dhaxeeyaan kuwa murji'ada ah ee guluwiga ku sameeyey nusuusta wacdiga ee fududaystay nusuusta waciidka kusoo aroor aroortay sidoo kale iyo qolada kale ee iyaguna guluwiga ku sameeyey nusuusta waciidka ee qadariyada iyo khawaarijta kuwa horena murjica la dhahaa kuwan dambena waciidiya la dhahaa waciidiyada marka waxaa soo hoosgelaya qadariyada nufaati lqadarka kuwa ah oo qadarka diiday oo iyaga laftoodu masaa'ilkan waciidka kala mida khawaarijta iyo asmaada iyo axkaamta way kala mid yihiin oo wax badan bay uga dhow yihiin farqi aan weynayn baa ku jira fii masaa'il alasmaa oo waxay iyagu odhanayaan qofka murtakibilkabiiraha ama dembiga ku dhaca muctasilada ama qadariyadu waxay odhanayaan waxa weeyaan kaasi waa fii manzilatin bayna almansilatayn islaamnimadana uu ka baxay gaalnimadana ma gelin meel u dhaxaysa ayuu jooga laakiin agga xagga xukumka aakharo waa isaga mid oo inuu mukhallad yahay fi naar bay labadooduba aaminsan yihiin sida aawadeed baa waxaa laysla dhahaa waaciidiya ayaa laysla dhahaa qoladaa marka waciidiyada ah ee noqonaysa qadariyada iyo khawaarijta iyo waxay ahlu sunnuhu u dhaxeeyaan qolada murjicada ah oo odhanaya qofku macsiyaba hadduu sameeyo macsiyadu dhibba male waxba mushkilada ma laha laa yaduru maca aliimaani danbun sidaa kuwa odhanaya iyo kuwa macaasidii oo dhanba ka ratibaya jinsigii kabaa'irta oo dhan ka dhigaya wax qofku uu diinta kaga baxayo oo kadibna uu naarta ku waarayo oo magaciina ay kaga salbinayaan kuwaasu iyagu magacii oo kaamilay u daynayaan muslimnimada ahaa laakiin asmaa kaluu qofku qaadanaya hadduu ahlu fisqi yahay maalan faasiq faasiq buu noqonaya ama wuxuu noqonayaa mu'min naaqis iliimaan buu noqonaya yani macsiyadu waa ta'fiirinaysa wasfigiisii iyo iyo iyo iimaankii iyo islaamnimadiiba waa saamaynaysa kuwan kalena waxay dhaheen saamayntu waa kulli oo iimaankii iyo islaamnimadiiba qofku waa ka baxaya marka waxay isugu khilaafeen kuwa yidhaahda fii manzilatin bayna almanzilatayn buu noqonayaa iyo kuwa yidhaahda gaalnimo toosa ayuu gelayaa sida khawaarijta oo kale aakharana waa ka midaysan yihiin saynu horey u tilmaanay inay isla qabaan labadooduba qadariyada iyo khawaarijtuba naartay ku wada waarayaan waciidiyada oo dhanba saasay qabaan islaamnimadiina waa ka bixiyeenoo magacii islaamnimada ah waa ka salbiyeenoo waa ka qaadeen kuwaasay marka ahlu sunnuhu u dhexeeyaan raximahum llahu tacaala oo waxay leeyihiin dhihi mayno sida khawaarijtu ay tihi laa yaduru maca aliimaani danbun dhihi mayno sida waxaan leenahay macaasida iyo dunuubtu waa saamaynaysaa waa raadaynaysaa iimaanka oo weliba way nusqaaminaysaa laakiin haddii uusan ficilkaas ama macsiyadaa ama kabiiradaa qofku la yimid aynan ahayn mid sharcigu uu sideeda u sheegay annaha naaqilatun min alislaami ila alkufr yacni wax qofku islaamnimadii kaga baxayo mar haddaynan ahayn ama aan istixlaal wehelinin yacni mutlaq ilmacsiya sida waciidiyadu ay yeelayso dadka ku gaalaysiin mayno macsiyadii sideeda ay usoo arortay inay kufri tahay waa meesheeda qofkii isagu xalaashada wax macaasi ahaa ama muxaramaad ahaa iyaduna waa meesheeda oo gaalnimay labaduba keenayaan laakiin wixii intaa aan ahayn oo kabaa'irtii oo uusan qofku xalaashanina haddii uu la yimaado odhan mayno islaamnimadiibuu ka baxaya ama laqabkii islaamnimadaa ka zuulaya odhan mayno waxaan leenahay sida ay ahlu sunnuhu yidhahdeen sheikhulislaamna uu kusoo naqliyey matniga caqiidadiisa macruufka ee waasitiyada waa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ayuu noqonaya masaa'il ilwalaa walbaraa ee baabkaa la xidhiidhana wuxuu sheikhulislaam sheegay raximah llahu tacaala annahu yatabacad walaagu ama muwaalaadku inay qayb qayb noqonayso oo yuwaalaa bimaa macahu min aliimaan iimaanka uu haysto muwaalaad iyo garab iyo nusra lagu siinaya wayucaadaa bimaa macahu min almacsiyati wاlfisq waxaana waa lagu nacaya waxa xumaanee uu samaynayana waa lagu nacaya marka wuxuu noqonayaa qof dhinacna laga jecel yahay oo dhinaca wanaagsana dhinacna laga necb yahay oo dhinaca xuna weliba marka aynu leenahay waa la colaadinayaa ma aha in isaga shaksi ahaan laga beri noqonaye waxaa laga beri noqonayaa afcaasha uu samaynayo iyo macaasida uu la imanayo ayaa laga beri noqonaya sida nabiguba u yihi salى اllahu alayh walih wasalam allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid markuu nabigu sala allahu alayh waali wasalam nimankii reer bani jadiima u diray khaalid ee ay dhaheen saba'na saba'na iyagoo isleh islaama oo intay garan waayeen waxay dhahaan bay waxay dhaheen saba'na saba'na oo waagii hore waxaa la dhihi jiray muslimiintu saabica weeye baa lagu dicaaidan jiray wixii bay marka run moodeenoo waxay un isdheheen islaama oo saasay la noqotay kadib uu markaa khaalid laayay markii nabiga loo sheegayna sala allahu alayh waali wasalam aad iyo aad buu arrinkaa u dhibsaday ficilkaana beri buu ka noqday nabigu sal alla alay slam lakiin ma odhanin khaalid beri baanan uu ka ahay maxaa yeelay saxaabadiisiibuu ka mid ahaa nabigu sal alla alay slam ficilka aan markaa munaasibka ahayn buu beri ka noqday sida aawadeed marka qofkii mu'minka ama muslimkaa beri laga noqon maayo ee acmaasha iyo waxa aan wanaagsanayn ee uu samaynayo baa beri lagaga noqonaya oo lagu dhibsanaya oo lagula lagu nacayaa marka waxyaalaha xunxun ee uu sameeyey ee aan munaasibka ahayn ahlu sunnuhu marka raximahum llahu tacaala baabkaas labadaa qolo ayay u dhexeeyaan qofkii labadaa qolo marka miduun u tallaaba oo dhinacii irjaaga u gudba oo ka badbadiya nusuusta wacdiga ku timid oo yidhaahda qofkii dembi kastoo uu la yimaado wax dhiba ka xasilayaa ma leh oo waxba ma soo gaadhayaanoo sidiisii unbuu iska ahaanaya markii uusan macsiyada samayni markuu sameeyo waa isku mid qofka sidaa yidhaahda waa qof manhajka ahlu sunnaha ee baabkaa ku saabsanaa khilaafay ka yidhaahda qofkii macsiyaba ku dhacan jinsiga macsiyada ama kabiiraba ku dhacana waa gaaloobay oo magacii islaamnimadana waa waayaya aakharana xukunkiisu wuxuu noqonaya inu naarta ku waaro isaguna wuxuu u gudbay dhinacii dadka waciidka ku xadgudbay ee isugu jiray qolada qadariyada ama muctasilada la dhaho iyo nimanka la yidhaahdo xaruuriyada ama khawaarijta baabkoodii ayuu galay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay moodaan inay bidcada irjaagu baabkan inay ka sahlan tahay midda khawaarijta inay ka sahlan tahay inay moodaan baa laga yaabaa wuxuu waa un isla wada shar mar hadduusan wuxuu xaqa ahayn xaqi ahayn wa kilaa طarafay qasdi اlumuuri damiimu sida uu ninkii gabyayay yidhi shaygu labadii dhinac wixii yani meeshii la rabay ee wasadka ahayd waxa ka baxsan oo dhami way xun yihiin ama ha laga badbadiyo ama ha laga yareeyo ee labaduba nuqsaan weeye dadkii a'imadii salafkuna raximahum llahu tacaala saasay u arki jireen inay aada iyo aada u khatar badan tahay fitnada irjaaga lafteedu ibraahim innaqaci raximah llahu tacala waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray fitnada nimankaasu ay leeyihiin ayaan uga cabsi badnahay ummatu muxamed ugaga cabsi badnahay fitnada azariqada yani nafi ibn اlazraq kooxdiisa oo khawaarijtii ah fitnadooda fitnadan nimankan kale ee irjaaga ama murjicada ah ee odhanaya macaasidii waxbaba dadka u dhimi mayso nimankaa fitnadoodaan anugu ummaddan ugaga cabsi badnahay midda azariqada yani khawaarijta buu ujeedaa waxaana hadalkaasi cuskan yahay waxa weeye nimankani sida sheekh اlislaam uu meelo badan ku sheegay oo kutubtiisa ka mid ah raximah llahu tacaala waxa weeye dadkiibay ku dhiiri gelinayaan macaasidii oo ilaahay in la caasiyo bay dadka u sakhirayaan arrinkaa ma-aalkiisuna wuxuu noqonayaa dee dadkii inay gaaloobaan oo say macaasidaa u caadaysateen oo marka dambe ay ay diinta kaga baxaan marka ibraahim naqaci baa hadalkiisii waxaa ka mid ahaa raximah ullahu tacala oo nimankaa kaga hadlay inuu isna yidhi tarakat ilmurjicatu diina araqa min thawbin saamiriy min thawbin saabiriyin nimankaa murjicadii diintii mara iska baaba'day oo wax ka jilicsan bay ka dhigeen yani say wax walba ugu u sahlayeen u sahlayeen ayay marka waxaan dee mara aan waxbaba asturayn oo kale oo iska baaba'day sideed bay ka dhigeen diinkii marka dadkiiba waxay u sahlayaan inay si dhib yara diintii uga baxaan oo macaasidii bay u sahlayaan iyo dembigii iyo wixii waxay odhanayaan waxba ma aha waba waxba kaa soo gaari maayaan arrinta arrinkaasu marka ma khatar yara runtii kuwan kale ee waciidka ku xadgudbay markuu isbarbar dhigay sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacala wuxuu yidhi kuwan waxaa ku jira buu yidhi tacdiimu lmri wannahyi baa ku jira buu yidhi waa kuwan yani ku xadgudbay waciidka oo ilaahay subxana wa tacaala amarkiisa iyo nahyigiisa in la weyneeyo oo qofkii khilaafaa marka bay waxa weeyaan bay ku xadgudbeen ficlan amarka ilahay in la khilaafo wax fudud maaha lakin waxaan sharcigu ka ratibin in aad u ka ratibtid waxa weeye waa waa wa waa khalad waana gardaro waana dawdhaaf oo sharciga ilahay in aadu ku been abuuratay ayaa ka soo baxaysa marka tacdiim alamri wanahyi bay iyagu sameeyeen buu yihi lakiin dee way ka badbadiyeen oo axkaam aan meeshii ka ratibmi karin bay ka ratibeen kuwa kalena amarkii iyo nahyigii bay dadka u sahlayaan oo inay ilaahay la khilaafo bay fududaynayaan ma-aalko hadalkooduna wuxuu keenayaa marka dambe dee in diintii sidaa lagaga baxo ayay keenaysaa arrin fududna runtii ma aha walidaalika labadaa arrimoodba waa labo labaduba dhib badan wey ahlu sunnuhu marka baabkaas bayna radiilatayn laba arrimoodoo xun bay u dhexeeyaan oo iyaga xaqi ku taagan raximahum llahu tacaala midda xunee hore waxa weeye middaa ahlu irjaagu ay la yimaadeen oo dad mubtadica ah oo ah inay masaa'ilkan waxa la xidhiidha masaa'il alasmaa walaxkaam inay dhinaca wacdiga uun keliya ka eegeen oo sidaa ugu xadgudbeen oo qofkii hadduu dembi sameeyay hadduunan samayn waa iska sidiisiiuna waxba isma bedelayaan inay dheheen kuwa kale ee ahlu quluwiga ah ee waciidka iyaguna ku xadgudbayna waxay dhaheen qofkii asalkii iimaankuba waa ka zuulayaa macsiyo yarba hadduu sameeyo magaciina waa waayayaa islaamnimadii iyo iimaankii aakharana ahlunaarku kalu ka mid noqonayaayo xukunkaasuu aakharana qaadanaya iyana saasay dhaheen waa xadgudub labaduba qolana wacdiga ayay ku xadgudbeen qolana waciidka ayay ku xadgudbeen lakiin ahlu sunnuhu raximahum allahu tacaala labada nusuusba waa camal geliyeen nusuusta wacdiga kusoo aroortay iyo nusuusta waciidka kusoo aroortayba waa camal geliyeen sidaa aawadeed bay manhajka muctadilka ah ee cadaaladda ku dhisan ayay baabkan ka leeyihiin marka raximahum allahu tacaala waa in aada iyo aad marka loo ogaado marka baabkan lala tacaamulayo in la og yahay ahlu sunnuhu labadaa bidcaba inaynan midna waafaqsanayn oo qofkii marka masaa'ilkii nusuustii baabkan in la jamciyo oo masaa'il wacdi walwaciid sida ahlu sunnuhu yeeleen in loo jamciyo oo sidaa loo ictiqaadiyo qofka keena qof ma aha marka uu yidhahdo war dadka yaan la gaalaysiinin aan mudnayn in la gaalaysiiyo qof irjaa u yeedhaya ma aha markuu yidhaahdo waryaan waxa weeyaan yaan lagu talax tegin masaa'il alwacdiga oo dadka macaasida yaan loo sahlina ma aha inuu isaga laftiisu fikirkii khawaarijta uu waxa weeye suuq geynaya ee ahlu sunnaha ayaa sidaa ahaa raximahum llahu tacaala labadaba inaynan raalli ka ahayn in alamru wanahyi la fududaysto oo dadka macaasida loo sakhiro sida murjicadu ay yeelaysana may ogola ahlu sunnuhu raximahum llahu tacaala sidoo kale in lagu xadgudbo waciidka oo dadka ilaahay isagoo aan kuu dirin adigu aada qeybna islaamnimadii ay iyagu rabeen ee ay la soo taagnaayeen u diido aakhara aad dhahdo naar baa gelaysaan arrintaasu iyaduna arrin gardarra' weeye oo xadgudub ah oo aan loo baahnayn marka insha allahu tacaala xalqadan intaa ayaynu kusoo koobaynaa xalqadaha kale ayaynu kusii dhammaystiraynaa macaalinta insha allahu tacala wa subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub